لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صدن إي لبو tirsiga saxaabiga abu sufyaan bin اlxaariث abu sufyaan bin اlxaariث sayidu fityaani اljannati jannada dhallinyaradeeda sayidkoodii wey muxamedu rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam baa yidhi qalla waxaa yar an itasalat an itasalad inay xidhiidho al asbaabu asbaabta iyo sababyaalku bayna shaksayni laba shaksi dhexdood oo tawahaqat ay xoogaysato ama xoogganaato al curaa xarigu mareegtu inay adkaato bayna thnayni laba qof dhexdood kama tasalad yaa say u xidhiirsantay ama iskugu xidhay watawahaqat ayna u xoogowday bayna moxamed bni cabdillaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo wa bayna abi sufyaani bni alxaarif labadaas dhexdooda say u adkaatay ama xoog u lahayd asbaabta isku xiraysay laba la mida ma jirin weeye faqad kaana abu sufyaan wuxuu ahaa asbaabtii tanaa ka mida liddatan buu ahaa liddatan mid la da-ah lidatan da buu ahaa da oo min lidaati rasuuli llahi sal ly slm rasuulka ilaahay yaa kuwa ku da-da ah kuwa isku ayniga lidatan ayni iyo da oo min lidaati rasuuli اllaahi salى اllahu alay slam kuwa nebiga ku da-da ah ayuu ahaa waa isleekaaye wey wa tirban buu ahaa mid faca fac oo min atraabihi kuwa la facdaaya waa isku sidii hebel iyo hebel waa isku fac iyo waa isku ayni iyo waa isku da ereygaa la kala duway mooyaane waa isla sidii ayib isku fac bay ahaayeen curuban atraaban marka leeyahay atraaban isku wada faca ama isku wada da ama isku wada ayniya weeyaan ayib wa kaana ummada faqad wulidaa waa la dhalay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abu sufyaan bin alxaarid fii zamanin waqti mutaqaaribin isku dhow wanasha-aa labadooduba way barbaareen fii usratin qoys waaxidatin oo keliya ilmaha deer bay ahayd iyagoo isku da-ah isku qoysna ah asbaabta isku xiraysay wa kaana ibna cami nabiy nebiga adeerkii wiilkiisaba ahaa yaa allasiiqi allasiiqa ibnigii allasiiqa ku dheganaa yacni ku dhowaa fa abuuhu abu sufyaan aabbihiis waa alxaaris ama waxaa dhahdaa fa abuuhu abu sufyaan aabbihii alxaaris ah iyo wa cabdullaahi oo waalidurasuuli nebiga aabbihii ah salawaatullaahi calayhi akhwaani waa laba walaalaa yanxadiraani kasoo ka soo jeeda ka soo degay yanxadiraani ka soo degay ka soo jeeda min sulbi cabdilmualibi cabdilmualib dhabarkiisa cabdilmualib dhabarkiisay ka wada yimaadeen labadooda aabbe labadan bayna kala dhaleen uma inahu shaaniya kaana wuxuu ahaa abu sufyaan mar labaad akhan walaal lilnebiy nebiga walaal u ahaa sala allahu calayh wasalam min aradaaci xagga nugmada yaa nuujiyey faqad xaqiiqay hadadhumaa waxaa labadaba dhaarisay dhaarsiisay jaqsiisay nuujisay asayidatu xaliimatu assacdiyatu ayaa nuujisay min hadyayhaa labadeedii naas maca wada jir kana kan afka u saar kana kan afka u geli labada naas marka sidaasaa asbaabta isku xiraysay ka mid a wa kaana bacda daalika intaa dabadeed kullihi intaasoo dhan dabadeed abu sufyaan wuxuu ahaa sadiiqan saaxiib xamiiman oo ilaalinaya xamiim u dhow lirasuuli nebi moxamed salawaat ullaahi caleyh u kululaanaya qabla nubuwati nebinimada horteed horta waagii hore saasuu ahaa wa ashadda annaasina waaha dadka kan ugu darnaan badan shabahan shabihidda iyo ekaanshaha bihi nebiga dadka aada nebiga uga egno waaha shantii nin buu ku jiraa shantii ninoo nebiga shabahayey ee u ekaa ee reer cabdimanaaf weeyaan ayib fahal ra'ayta ma aragt aw samicta ma maqashay qaraabatan qaraabo aqrabo ka dhowaan badan ow amase awaasira xiriir amtana ka adayg badan min haada kan aladii kaasoo kaana ahaa bayna moxamed bni cabdillaahi calayh salatu wasalaam wa abi sufyaan bni alxaaris lidaa sidaa darteed faqad kaana wuxuu ahaa almadnuunu kan la malaynayo danna almadnuun sida la filan la filanayey almadnuunu kan la malaynayo wuxuu ahaa biabi sufyaan laga malaynayey an yakuuna inuu ahaado asbaqa annaasi dadka kan ugu degdega badan ama ugu horumaridda badan ilaa talbiyati dacwati rasuuli rasuulka yeeriddiisa ajiibiddeeda salawaatullaahi caleyh wa asracahum kan ugu degdega badan inuu noqdaan laga filayay mubaadaratan degdegidda ila tibaacihi nebiga raaciddiisa isku daa bay ahaayeen isku gabar baa nuujisay ilmaadeer bay ahaayeen labadooda aabbaa walaalo ahaa saaxiib gaarow la ahaa xamiim gaarow la ahaa aad bay iskugu fiicnaayeen intaasoo arrimood iyadoo ay jidho markii nebiga lasoo saaray waxay ahayd inuu degdeg oo u raaco ilaa intaasaa ka dhexaysay laakina alamra amarkii jaa-a waa yimid calaa khilaafi kulli maa calaa khilaafi kulli maa shay dhammaantii khilaafkeed shaygaasoo yatawaqacahu ay shinsanayeen oo malaynayeen almutawaqicuuna kuwa wax shinsada kuwa wax saadaaliya ama wax shinsada say filayeen si aan ahayn bay arrintii ku timid sidii la filayey waa sida lagu sheegay mana dhicin ide ide maa kaada rasuulu nebigu ma ma sigin ama uma dhowaan calayhi salaatu wasalaam yudhiru inuu muujiyo dacwatahu dacwadiis oo wayundiru inuu digo cashiiratahu qoyskiisa xataa shabbat ilaa ay hurtay naaru daqiinati xasadka naartiis xiqdigeedii iyo niciddeedii iyo karaahiyadeedii ilaa ay ka hudhay fii nafsi abi sufyaan abi sufyaan naftiisa cala rasuulina uu xiqdinayo al salawaatullaahi calayh marka saa nebiga loo soo saaro nebigu tolkiis u yeeray dacwadiina la jahray waxaa hurtay cadaawad ka daahirtay abi sufyaan fastaxaalat isadaaqatu saaxiibnimadii waxay u wareegtay ilaa cadaawatin cadownimo waraximu qaraabnimadiina ilaa qadiicatin qaraabogoyn walquwatu walaalnimadiina ilaa saddin jeensi iyo wacraadin waa isku mid saddin wa icraadin duudid iyo jeensi ayay noqotay walaqad kaana abu sufyaan bnu lxaaris wuxuu ahaa yowma sadcara rasuulu maalintii nebigu la jahray sala allahu calayh wasalam biamri rabbihi farisan buu ahaa abu sufyaan mid farisa oo faras ku dagaalamaayo min ambahi fursaani qurayshin quraysh fardooleydeedii yaa kuwa ugu xariifsan ah ugu caansan macnaha ugu mashhuursan dikran xagga sheegsheega wa shaaciran gabayaabuu ahaa oo min aclaa shucaraa'ihim gabayadooda shucaradooda gabayaayadooda kuwa u sarreeya kacba xagga macnaha kacbantuna waa maxay waa isla macnaha xagga shaniga iyo maqaamka ninka ugu maqaam sarreeya u aha gabayaaga u sarreeya dadka murtida la siiyey dee waxa weeyaan maalintii ay nool yihiin iyo maalintay dhintaanba waxay ay sheegeen baa dadka ku dhex faafsan oo la hayaa hebel baasaayir kii khayr iyo wanaag ka sheekeeyey yaa iyo wacdi iyo waano wax wanaagsan baa ka dambeeya ayb qofkii oo dhintay oo laakiin la soo daynayo dhibaato uu ku hadlay baa dhiba sida dadka qaarkiis kuwana iimaanka iyo towxiidka iyo qabriga iyo khayrka iyo akhlaaqda wanaagsan iyo wanaagay ka hadlaan walo fiirso ayb midna isagoo heesaya ama tumanaya ama wax kale sheegaya baa la soo daynaya waxaa dhacay marka maalintaa nebigu la jahray diinta iyo towxiidka sidaasuu ninkaani ahaa ninkaa caankaa gabayaaga geesigaabuu ahaa ilaa nebiga waxaa la yidhi fasdac bimaa tu'maru waacrid can iljaahiliin fawadaca waa dejiyey abu sufyaan sinaanahu warankiisi iyo walisaanahu carabkiisiba fii muxaarabati rasuuli nebi moxamed la dagaalankiisa sala allahu alay slm iyo wa mucaadaati dacwati dacwadiisa laclaytankeeda inuu mucaarad toosa la dagaalama noqdo buu go-aansada waa ninkay saa isku ahaayeen isku naaska nuge ilma adeernihi wajannada wuxuu iskugu geeyey daaqaatihi awoodihiisii oo dhan kullahaa dhammaanteed linikaayati dhibid linikaayati dhibid bilislaami ou dhibo dhibo iyo walmuslimiina uu dhibo dhib iyo macnaha qabash iyo xanuujin buu awooddiisa iskugu geeyey famaa khaadad qurayshun qurayshi ma dhumban xarban dagaal xarbigaasoo dida nebiyi nebiga ka horimaatinkiisa sal alla alay slam ilaa kaana wuxuu ahaa abuu sufyaanku miscarahaa xarbadaa ninka hurinaya ilaa nin waxa weeye qoyskiina ah qurayshi ah waaye reer bani cabdilmudalibah ninka hurinaya quraysh dagaalka soo ay gasho isagoo ahaa ayib walaa awqacat kumay ridin quraysh bilmuslimiina adan dhibaato ilaa kaana waxaa ahaa lahu abuu sufyaan fiihi adaha u celi adaha dhexdiisa nasiibun kabiiru nasiib weyn iyo gacan weynba ku lahaa walaqad ayqada wuxuu baraarujiyey abuu sufyaan shaydaana shicrihi gabaygiisa yaa shaydaana shicrihi gabaygiisa shaydaankiisa ayuu baraarujiyey shaydaankii gabaygiisow marada ka faydo baraarujiyey waa kuwaas waa gabay xun weeye wa adlaqa lisaana carabkiisana wuxuu ku sii daayey fii hijaa'i rasuuli nebiga caayadiisa salawaatu ullaahi calayhi wasalaam gabayow soo tirinaya nebiga u caayaya waa ka sheegaya faqaala wuxuu yidhi fiihi nebiga dhexdiisa wuxuu ka yidhi kalaaman hadal muqdican xun faaxishan faalxun muujican xanuujinaya hadallada aad u xun buu soo tiriyey wadaalad way dheeraatay cadaawatu abi sufyaan abi sufyaan cadaawaddiisi linabiyi uu hayay calayh salatu wasalaam xataa qaarabad ilaahay u dhowaatay cadaawaddaas cishriina caaman labaatan sano buu waday colaad wax ku dhow labaatan sano waaye labaatankaa sanoo lam yatrug uusan ka tegin khilaalahaa dhexdeeda darban nooc oo min duruubilkeydi dhagarta noocyadeeda ah lirasuuli la dhakro sala allahu alay slam ilaa facalahu waa sameeyey lam yatrug kama tegin khilaalahaa labaatankaa sano dhexdooda darban nooc oo min duruubilkeydi dhakrinta noocyadeeda ah lirasuuli la dhakro sal ilaa facalahu waa sameeyey walaa sinfana kama tegin nooc sinfi oo min sunuufi ladaa dhibaatada noocyadeeda lilmuslimiina la dhigo ila ijtaraxahu wuu sameeyey waa gurubsaday wa baa'a wuxuuna la noqday biidmihi dembigiisibuu la noqday waay saasaa dhacday wa qubayla fadxi makata maka furashadeedii horyarowgeedii biqaliilin wax yar ka kutiba liabi sufyaan waxaa loo qadaray an yuslima inuu islaamo waa dambe oo de sanadkii sideedaad baa la marayaaba fadxu maka agteeda inuu islaamaa ilaahay u qadaray wa kaana liislaamihi islaamnimadiisa waxaa u ahayd qisatun qisadaasoo mufiratun xaada kicinaysa taasoo wacadhaa ay weelaysay kutubu siyari siirada kutubteeda wa tanaaqaladhaa ay soo rardhay soo guurisay asfaaru taariikhi taariikhda mujaladaadkeedu sifriyaasha waaye kutubta taariikhda siyaa soo rardhay falnatruki aan uga tagno lirajuli ninka nafsihi isaga laftiisa alxadiida sheekada can qisati islaamihi islaamidiisa qisadeedii aan isaga u dayn fa shucuuruhu dareenkiisa bihaa uudiyada dareemaya acmaqu xeel dheer wa wasfuhu tilmaamidiisa lahaa uu tilmaamo qisadaasa adaqu daqiiqnimo badanoo waa isdaqu runnimo badane qofkay ku dhacday arrintaa ka sheekeeya qaala wuxuu yidhi lama istaqaama markuu toosnaaday amrulislaami islaamka amarkiisa waa islaamku intaa ula dagaalamay wa qara qaraaruhu sugnaanshihiisuna oo sugnaaday wa shaacad akhbaaru tawajuhi rasuuli rasuulka usoo jihaysigiisa akhbaarteeduna ay faaftay sala allahu caleyh wasalam ilaa makata nebigu inuu kusoo wajahan yahay liyaftaxaa si oo maka u furto daaqad calayal ardu dhulkii baa igu ciriireentay bimaa raxubad lala qabo waa sac ahaanshaheeda waqultu waxaan idhi ilaa ayna adhabu bal xaggee baan aadayaa waman asxabu yaan la saaxiibayaa waman wa maca man akuunu waay wa maca man axadkee baan akuunu ahaanaya qofkee baan maciisa ahaanaya kee baan maciisa akuunu ahaanaya uma ji'tu zawjatii xaaskaygii baan u imid wa awlaadii carruurtayda waqultu waxaan idhi tahaya-uu u diyaargarooba lilkhuruuji inaa iskaga baxdaan min maka faqad awshaka waxaa dhowaaday wusuulu muxamedin muxamed soo gaaridiisa magaaladan inuu soo galo ya waa dhowda makuu kusoo wajahanya madiino kasoo socda wa innii anigana lamaqtuulun mid la dilayaanahay laa maxaalata shaki la-aan in adrakani lmuslimuuna muslimiintu hadday soo gaaraan oo i qabtaan waa qaxaynaaye diyaargarooba isagoo muslimiin badan buu ka qaxiya makee wuu og yahay wuxuu sameeyey faqaaluu li waxay u dhaheen amaa aana laka ma warmaysan kuu dhowaan an tubsira inaad aragtid indhaha kala furo ana alcaraba walcajama carab iyo cajamiba qadaanat inay u dhowaatay qadaanat inay u khuduucday inay u hoggaansantay limuxamedin nebi moxamed sala allahu calayh wasalam bidaacati adicid wactanaqa diinahu diintiisana ay luqunta u ridatay qolka ayo surka la gashay ay ka dhiganta wa anta aduguna maa tasaalu kamaadan zuulin musiran mid daainsan daa'imsan calaa cadaawati nebiga cadaawadiis dadkiina nebigu waa raacay wa kunta waxaadna ahayd awlannaasi dadka kan ugu mudan bita'yiidii nebiga ayiididiisa iyo wa nasri u heelintiisa cid hadday nebiga raacayso ninkii laga fili lahaa inuu isagu raacana waa ta wamaa zaaluu kama zuulin bi aniga yacdifuunanii inay igu leexinayaan calaa diini muxamedin inay igu laabayaan igu leexinayaan nebi moxamed diintiis wa yuraqibuunanii jeclaysiinayaan fiihi diinta nebi moxamed xataa sharax allahu sadri ilaa laabteeda ilaah u waasac yeela lilislaami faqumtu waan kacay min tawi isla markaygiiba waa booday reerkii qaxii inta ka daayey anigii baa booday waa istaagay wa qultu liqulaamii wiilkaygii addoonkaa waxaan ku idhi madkuur la dhihi jiray haye lanaa noo diyaari nuuqan geel iyo wa farasan faras wa akhadtu waxaan qaatay macii macayga ibnii wiilkaygii baan la tegey jacfaran ahaa wajacalnaa waxaan gudagalay nuqidu sayraa socodka inaan dedejinayn socodka inaan dedejinayn naxw alabwaa'i alabwaa alabwaa waa meel maanta la yaqaan halkaasaan u socon bayna maka walmadiina ah faqad balaqanii waxay soo gaaray ana muxamedan nazla fiihaa abwa inuu degay walama qtarabtu markaan u dhowaaday minhaa abwa meesha la jira tanakartu waa isnakireey waa isnakireey waa maxay tanakartu maskaraati baan iska dhigay tanakartu afkaan duubtay qofkay raba inaan la garan baa afka duubtee waay xataa laa yacrifanii yaa suusan ii garan axadu fa uqtale la idulo markaas haddii lay garto qabla an asila anoo aan weli gaarin ila nebi nebi maxamed sal ly slam waa culina wa qabla an uclina anoo aan muujinin islaami islaamnimadayda beyna yadayhi nebiga hortiisa waa maxay dadkan sokay ciidamada nebigu hadday dhexda igu gartaan oo ay qabtaan waa idilayaan wixii aan sameeyey ogyihiin marka anna waxaan rabaa wax kasta aan la kulmeeya inaan horta meesha u dambayso saldhigga aan tago nebigu joogo taliska ah marka saasaan wuxuu yidhi madax u qarsada wamadaytu waan tegay amshe anoo ku soconaya xaalan soconaya calaa qadamaya labadeeda lugood naxwan wax u dhow min miilin hal miil saddex farsaq soo maha wa dalaa'icu lmuslimiina muslimiinta caaragyadoodii iyo ciidamadooda saankaana tamdii way soconaysa muyamimatan xaalaytaa mid u qasaday ama u jeeda shadra maka maka xaggeeda jamaacatan koox isra jamaaca jamaacaba jamaaco kale gadaasheed fakuntu waxaan ahaa tanaxaa kii ka leexda can dariiqihim wadadooda faraqan faraq darti cabsi minhum iyaga aan ka baqayo faraq waa cabsi wa khowfan cabsi waa isku mid aan ka yaabayo min an yacrifanii axadun qof inuu i garto oo min asxaabi muxameda qof asxaabta nebiga inuu i garto ayaan ka baqay markaasaan wuxuu yidhi sidaa sameeyey waddadaan uga leexanayaa madaxu waa ii qarsoonyahay wejigu wa fii maa ana kadalika xilli aan sidaas ahay id waktigaa dalaca rasuulu nebigaa soo muuqday sala allahu calayh wasalam fii mowkibihi xaaluu ku sugan yahay jamaacadiisa jamaacaduu nebigu la socday fatasa fatasadaytu sidaa markay dhacday waa u daahiray lahu nebiga waa isku daahiriy waa isku soo muujiyey dee wejigiiba wixii iyo maradiiba iska qaadaya wa waqaftu tilqaahu hortiisana nebiga waa soo istaagay waxasartu can wejhi wejigaygana waa ka fayday maradan ku duubtay famaa in mala'a nebigu ma buuxin caynayhi labadiisa indhood minii xaggayga wa carafanii ima garan xataa acrada canii ilaa iga jeensaday ila naaxiyati naaxiyada alukhraa kale wejigo iga dadba nebigu xagga u dhugtay calayhi salaatu wasalaam fataxawaltu waan wareegay ilaa naaxiyati wejhi wejigiisa dhinaciisa kale ayaan ka soo laabtay u jeensaday faacrada canii waa iga jeensaday waxawala wejha wejigiisana nebigu waa duway fataxawaltu ilaa naaxiyati wejhi weji weji baan kaga imi xaggay xagga hadda marka toos baan wejigiisa usoo qaaba xataa facala daalika miraana ilaa uu nebigu dhowr jeer arrinkaas sameeyey kuntu waxaan ahaa laa ashuku midaan yaa ka shakinayn walxal anaa muqbilun aan soo qaabilsanahay cala nebi nebi maxamed sal ly slam kama shakisnayn ana rasuulahi nebi moxamed sal alay slam sayafraxu biislaamihi islaamnimadeeda inuu ku farxi doono markaan soo socday shaki iigama jirin wa ana asxaabahuna sayafraxuuna lifaraxi nebiga iyagu farxiisa inay la farxi doonaan wax kastoo ay ninkaan dhibcaayeen ama colaadu hayeen mar hadduu nebigu farxo nebigay raacayaan iyagu waa ku farxayaan taasaan aaminsanaa laakina almuslimiina xiina ra-ow markay arkeen icraada rasuulilah nebi moxamed jeensigiisa sal alla alay slam canii iga jeensaday tajahamuu lii tajahamuu waa ii wejitubeen lii aniga wejiga ii ururiyeen wa acraduu canii waana iga jeensadeen jamiican xaalayihiin dhammaan waa iga jeensadeen laqad laqiyanii waxaaba ila kulmay abuu bakrin faacrada canii waa iga jeensaday ashad alciraadi jeensi kan u daran wa nadartu ilaa cumar bni اlkhadaab baan fiiriyay nadaratan eegid astaliinu aan jiliec dalbayo bihaan nadarada qalbigo qalbigiisa aan dabc kaga raadinayo laa waxaa jira luqo lagu wada hadlo midda afka aan ahayn qof inta meel wuxuu ku qora leeyahay luqadan waxa weeye maxay ka hadlaysaa ama qof inta meel hadda sawiraya dhacay sawirkan maxau yahay sawirkan waa sawir hadlaya waa xagga fulaan macnaha waxuu sheegaya faham bay ku leeyihin a maxaan ka garatay qaabkan dadkaani u taagan yihiin ama u sawiran yihiin ama meesha u joogaan si unbay ku dhahaya waay qolaba fanigeeday marka ku tacbiirinaysaa waayas kuwaba sida ay wax u yaqaanaan hadday adab yaqaanaan hadday siyaasad yaqaanaan hadday cilmi kale yaqaanaan bay waxay dhahayaan waxaanu sheegayaa marka sayd cumar anoo qalbigiisa ka dab raaxo ka raadinaya asaliinu jilic ka raadinaya bihaa eegmada qalbahu baan firi qaabka wejigaa laga wada hadlaya qaabka muuqaalkaadu yahay qofkaan isku miskiininayo sayd cumar oo u hoos joogo naxariis uga raadinayo iyadoo usan hadlin waay fa wajadtuhu waxaan ka helay ashadda mid ka darnaan badan icraadan jeensiga min saaxiibihi saaxiibkiisa abubakr waaba ka darnaa cumar bale inahu cumar inuu naxariistaan ka helay iska dhaafe aqraa wuxuu igu diray bi aniga axadalan saari raggii meesha marayay ciidankaa nin ka midoo igu dira oo yidhi igu soo dirayba igu booriyey inuu ninkaasi aniga i ataago waaye ataag fa qaala liya alansaariyu ansaarigii wuxuu igu yidhi yaa caduw allaahi anta aladii ninkii baa tahay kunta ahaa tu'dii mid dhiba rasuulallaahi nebi maxamed sal l sl waa tu'dii dhiba asxaabahu waqad balagta waad gaadhay fii cadaawati nabiy sal mashaariq alardi iyo wamaqaaribaha barya galbeed wamaa zaala alansaariyu kama zuulin yastadiilu calaya inuu igu dheeraanayo igu fogaanayo ha ku fogaanay ninka hadalka ka jooji oo kale soo lama dhaho inuu igu sii yaa cayda iyo wax ka sheega igu dheeraanayo wayarfacu sawta codkiisana kor u qaadayo waalmuslimuunana yaktaximuunani ay igu fiirsanayaan ya yaktaximuunani iyaguna ya ay ugu fiirinayaan bicuyuunihim indhahooda muslimiintu waa noo jeedaan indhaha iyaguna ay u- siday igu dilayaan oo kale indhahay saa ay ugu fiirinayaan ninkaana waa u jeedaan wuxuu ila maraya hawl wa yusaruuna waxaa lagu farax gelinaya muslimiinta mimaa ulaaqi waxaan la kulmayo oo ninka ninka u daaya allahan leh nin ugu taga ma leh ninka ansaarigaaba hadlaya ninkaana waxbaa laga sheegayaa waa la caayayaa indhaha lagu xajinaya cinda dalika baan absartu arkay camiya adeerkay alcabaas baa meel iga muuqday falidtu bihi waan magan gala waxa weeye waa ku orda oo qultu waxaan ku idhi yaa cam adeer qad kuntu waxaan ahaa arjuu kii rejeeye an yafraxa rasuulahi nebi maxamed inuu ku farxo sala allahu alay slam biislaami waa liqaraabati minhu qaraabanimada naga dhexaysa wa sharafii sharaftayda fii qowmi aan ku dhex leeya waqad kaana minhu nebigu waxaa ka dhacay hadda maa taclamu waxaad ogtahay fakallimhu la hadal fiya aniga dhexdeeda igala hadal liyardaa canii sow iiga raali noqdo ninka iska daadhe nabaalo iska saamax ka raali noqo faqaala cami adeerkii wuxuu yidhi laa may kaala hadli mayo wallaahi laa ukalimuhu inaanan la hadlay nebiga kelimatan abaddan weligay bacda aladii kii dabadeed ra'aytu aan arkay oo min icraadihi nebiga jeensigiisa canka maxaan kala hadlayaa soo aniga haddeer u jeeda inuu nebigu ku diiday oo kaa jeensaday ilaa keliya waxaan la hadli karaa ilaa in sanaxad inay muuqato mooyaane fursatun jaanis mar aan jaanis helay looga faa'iidaysan karo mooyaane fa ina anigu ujilu rasuulalahi nebi maxamed waa wey- waa weyneynaya sal ly slam wa ahaabuhu waana ka baqayaa neb- waa he- ka hebaysanaya nebiga haddeer kaa jeensaday kaalama hadli karo arrintaa ma geli karo ergadaa ma qaadi karo faqultu waxaan idhi yaa cam ilaa man takilunii idan haddaa yaa i- iiga tegaysaa yaa igu hallaynaysaa yaa ii itikaalanaysaa oo iiga tegaysaa faqaala wuxuu yidhi laysa laka cindii aniga agteeda ma yaallaan hayru maa samicta waxaa maqasho waxaan ahayn kuma dhihi karo anigu nebiga kaala hadli maayo fatamallakanii waxa i milkiyey alhamu murig warakibani waxa i koray alxusnu tiiraanyo walam albas ma nagaan an ra'aytu inaan arkay ibna cammi ina adeerkay caliya bna abi aalib isna ina adeerkay cali baa ii muuqday raggii nebiga la socday ilaa waa qoyska ninkaani fakallamtu waa la hadlay fii amrihi baan kala hadlay faqaala lii wuxuu igu yidhi isaguna midla maqaalati cammina labada yada adeerkana oraadiisa oo kale alcabaas war nabiga la hadli mayo buu yidhi nabigu maraduu kaa jeensaday bes weeyaan ayib cinda dalika baan rajactu waxaan ku soo noqday mar labaad ilaa cammi alcabaas waqultu waxaan idhi yaa cam idaa kunta haddaad tahay laa tastadiicu midaan awoodin an tacdifa calaya inaa iiga raxmad dalabto qalba rasuuli nebiga qalbigiisa sala allahu calay wasalam fakufa canii iga celi daalika rajula ninkan alladii ninkaanoo yashtiminu icaayaya wa yuqri naasa dadkana ku diraya bishatmi caayidayda haddaadan nebiga igala hadli karon wax kale ii qaban karin ana ninkaan igala hadal adeerow ninkan isna waa icaayaya dadkiina waa igu dirayaaye faqaala wuxuu yidhi sifu lii ii tilmaan ninka cabaas baa dhahaya fawasaftu low waan u tilmaamay faqaala wuxuu yidhi markaan tilmaanta u sheegay iyagu waa raggiis yaqaan daalika ninkaasi nucaymaanu bnu lxaarisi najaariyu weeye waa gartay buu yidhi tilmaanta waa nucaymaan waa ina xaaris waa nin reer najaari ah faarsala ilayhi waa u cidir cabaas ha ii yimaado waqaala ilah wuxuu ku yidhi yaa nucaymaan inaa waa sufyaan ninkan ibna cami rasuulillaahi nebiga adeerkii wiilkiisi wey ibnu cami rasuulillaahi wabnu akhii anigana walaalkay baa dhalay wain yakun rasuululahi nebi maxamed hadduu yahay sal l sl saakhidan mid u caraysan calayhi dushiisa alyowma maanta hadduu nebigu u caraysan yahay fasayardaa wuu ka raali noqon doonaa canhu abu sufyaan yowman maalin ee fakufa canhu ninka ka istaag wax iskula haro yaa waxa weeyaan wax dibdhigo maanta hadduu nebigu u caraysan yahay ha kaga faa'iidaysan maanta keliya berri baa nebigu raalli waa ka noqon karaaye yaa dagaalka wax la har wamaa zaala kama zuulin eh, cabaas bihi ninkii inuu la hadlayo oo hadalkii u sheegayo xataa radiya ilaahu ninkii iga raali noqday xataa radiya ilaahu ninkii raalli ka noqday bian yakufa canii inuu iga joogsado waqaala wuxuu yidhi laa acridu lahu u banbixi maayo bacda saacati hadda ka bacdi wax dambe ka sheegi maayo walamaa nazla rasuul lahi sal l sl nebi maxamed markuu degay biljuxfati meesha juxfa la yidhaha makay madiina u dhexaysa jalasu waxaan fadhiistay calaa baabi manzil abu sufyaan ba hadlaya nebiga gurigiisa hor fadhiisa wa maciya ibnii jacfarun wiilkayga jacfarana waa ila socda qaa'iman xaliya mid taga falamaa ra'anii nabigu markuu i arkay walxaal huwa khaarijun ne- min manzili nebigu gurigiisa uu ka soo baxayo ashaaxa nebigu waa dadbay canii xaggayga biwejhihi wejigiisa iga dadbay ama iga leexiyey falam ay-as kama quusan min istirdaa'ihi ka raalli dalabkiisa alla nebi alla iga raallo iska kay saamax iska kay cafi wajacaltu waxaan guda galay kulamaa nazala markuu nebigu dego fii manzilin meel ajlisu inaan fadhiisanayo calaa baabiha albaabkiisa wa uqiimu ibnii wiilkaygii inaan joojinayo jacfaran ahaa waaqifan xaalaya mid taagan biizaa'ii aniga la simankayga bimacnaa dhinacayga markaase wiilkaygaa dhinacayga taga fakaana waxaa nabigu idaa abs- fakaana waxaa shaanigu idaa absarani rasuulu nabigu hadduu i arko sala allahu alay slam acrada canii nabiga iga jeensanay wa baqiitu calaa dalika arrinkaasaan baaqi ku noqday zamaanan waqti dheer falama ishtadda calaya alamru amarkii markuu igu darnaaday wadaaqa ciriiryamay qultu lizawjati xaaskayga waxaan ku idhi wallaahi layardayanna iga raali noqdeen canii xaggayga rasuululahi sal ly slam ilaa awal yadaa tiri warma waa carabi cajay nabi waa raacay xaggoo socotaa nebiga orda u tago rume markii nebigii uu arkay ninkan inuusan nebigu usoo jeedin wuxuu yidhi xaaskiisa ku yidhi walle ama nebigu raallo iga noqon aw la aakhudanna biyadii biyaddi ibni ama wiilkan gacanta qabsanaya haadaa wiilkaygan kana uma lanadhabanna waxaan- waan tegaynaa yaa lanadhabanna yaa haa'imayna xaalan tagneen haa'imayna annagoo iska xayraanina wareersan calaa wajhaynaa yaa wejiganaga fil ardi dhulka meel allaali meeshaan wejiga saaran xataa namuuta ilaan uga dhimanayno juucan gaajo iyo cadasha noon falamaa ba- balaqa daalika rasuulallah warkaas markuu nebi maxamed gaaray sal ly slam raqa lii nebigu waa ii qalbi jilcay waa ii qalbi jilcay waa ii jilicsanaaday walamaa akhraja min qubatihi nebigu qubadiisa markuu ka soo baxay nadara ilaya waa i fiiriyey nadaran eegido alyana ka jilicsan min annadari alawali eegiddii hore wa kuntu waxaan ahaa arjuu mid rajeeya an yabtasima inuu dhool biro nebigu raje waxaan ka qabay nebigu inuu xoogaa dhool biro farax ka muuqdo uma dakala rasuulu calayhi sala sl nebigu wuxuu galay maka fadakaltu fii rikaabihi jamiicadiisiba ana gala oo la socday wa kharaja nebigu wuxuu u baxay ila lmasjidi fakharajtu anna waan baxay ascaa xaalan rooraya beyna yadayhi nebiga hortiisa laa ufaariqu xaalana nebiga faaruqayn calaa xaalin marna marna nebiga maana faaruqayn walamaa kaana yowmu xunaynin dagaalkii xunayn markuu dhacay jamacat alcaraba carab baa soo ururisay waa lixar- een, jamacat alcarab waa carabi waa soo urudhay lixarbi nebiy nebiga dagaalankiisa calayh salatu wasalaam maa shay bay soo jamcisa lam tajmac qadu weligeed isa soo urursan ciidan ballaaran iyo hub wa acaddat way u diyaargarowday li- liqaa'ihi nebiga la kulankiisa maa shay lam tucidda min qowli weligeed isan horay ugu diyaargaroobin wacazamad waxay go-aansatay calaa an tajcalahaa inay ka yeesho dagaalkan alqaadiyata midda ka takhallusaysa cala alislaami iyo walmuslimiinaba maanta magacood ha haro baabi'iya bay go-aansadeen wakharaja rasuulu nebi maxamed waa baxay salawaatu ullahi calayh liliqaa'ihim la kulankooda waaya fii jumuucin jamc dhexdiisa oo min asxaabihi fakharajtu macahu nebiga maciisan rag walamaa ra'aytu markaa arkay jumuuca almushrikiina gaalada jamcyadeeda alkabiirata tirada badan qultu waxaan idhi wallaahi la ukafiranna alyowm waaye kafaaro guteen can kulli maa shay dhammaantii salafa mini iga hormaray oo min cadaawati rasuulilah nebi maxamed la collaytankiisa sala allahu calay wasalam walayarayanna nabiyu nebi maxamed arkeen min ahari raadkeyga maa shay yurdi illaahi ilaahay raaligelinayo wa yurdiihi nebi maxamedna raaligelinay walama walama ltaqal jamcaani labadii jamc markay kulmeen ush- ishtadad waxaa darnaatay wad'atu lmushrikiina gaalada ku joogsigooda cala almuslimiin ay ku joogsadeen iyo cadaadinta ku geliyeen fadabba fiihim dhexdooda waxaa tukubay yaa muslimiinta alwahanu dacfi iyo walfashalu fashal waa waa fashalan yahay wey wajcalanaas waxay gudagaleen yatafaraquuna inay kala cararayaan can inabiyi ka cararayaan sal alla alay slam wakaadat waxay u dhowaat taxullu binaa inay annagana nagu degto alhaziimatu jabid almunkaratu la inkiro jabid laga naxo yaa inaan jabno jabid foolxun ayaa arrintu u dhowaatay faydan birasuuli nebi moxamed fidaa wa abi wa ummi hooyada iyo aabbahay idam allah ha lagu furto yahbutu waa isagoo sugan isagu fii qalbi lmacrakati dagaalka dhexdiisa calaa baklati waa isagoo ku dul saaran baqashiisa ashahbaa'i ee giirgiirka ahi halkaasuu taagaya kaanahu nebi maxamed waxaa moodaa adawdu raasikh buur fadhida xaggii dadkii cararay iyo waxaa ha tagay nebiguna waa taagan wayujaridu sayfu nebigu sayftiisana galkuu kala baxay wayujaalidu can nafsihi naftiisoo ka dagaalayay nebigu iyo wacaman xawlow hareerihiisa kaanahu nebi maxamed waxaa moodaa alleytu libax caadiyan xaal yahay mid cartamaya libax dagaalamaya oo cartamaya mooda geesinimada nebiga calayhi salatu slam cinda daalik wahabtu can farasi faraskaygii baan ka booday wa kasartu waxaan jabiyey himda sayfi seeftayda galkeeda inaan dib damba loo xerayn baa la rabaa wallaahuna yaclamu waa ogyahay annii anigu uriiddu inaan doonaya almowta dhimasho duuna rasuuli lah sal sl nebi maxamed sokadiisa inaan ku dhinto inaan rabo nebigoo nool nebigaan wax gaarin wa akhada cami lcabaas adeerkii cabbaasna wuxuu qabtay bilijaami baklati nabiyi sala alla alay slam nebiga baqashiu saarnaa xakamaheeda wa waqafa wuxuuna istaagay bijaanibihi nebiga dhinaciisa wa akhadtu ana anna waxaan qabtay buu yidhi makaanii makaankaygi oo min aljaanibi alaakhari dhinaca baas jooga mahay dhinaca kale wa fii yamiiniina waxaa midigta aan ku haysay sayfi sayfteeda aduudu waan difaacaya bihi seefka can rasuulilahi nebi maxamed baa gaalada kaga difaacay sal l slm fa amaa shimaali bidixdeeda fakaanad waxay ahayd mumsikatan mid haysata birikaabihi nebiga xakamihiis gaadiidkiisa gacanta kaleo bidixda gaadiidka nebigu saaran yahan saa ugu hays waaye marka shayga la reeriyeeyo oo saasoo kale meesha kabaallada iyo udbaha iyo waxa iskaga yimaada falamaa nadara nabiyu nebigu markuu eegay sal sl ilaa xusni balaa'i markuu arkay wacdarahayga wanaaggiisa wey saan cadowga u baabi'inaya markuu arkay qaala licami lcabaas nabigu adeerkii cabaas wuxuu ku yidhi man haadaa waa kuwa ninka saa u dagaalamaya faqaala cabaas wuxuu yidhi haadaa akuuka waa walaalka wabnu camika adeerkaa wiilkiisi weeye abu sufyaan bin xaari farda canhu ka raali noqo isaga ilaa in fursad mar aan fursad la helay inaan dhaho nabi allow sufyaan iska daa mooyaane dee markasta lama sheegi karo hadduu fursad la helay waqabaltu xabaan ka booday farda canhu ey rasuul allah alla nebi allow iska raali noqo faqaala nabi wuxu yihi qad facaltu waa fala waa yeela waqafara allahu lahu ilaahina ha u dhaafo kulla cadaawatin colaad dhammaanteedo caadaaniihaa oo aniga ilo collaytamay fastadaara waxaa booday faadii qalbigaygi faraxan farax darti maxaan ku faraxsana biridaa rasuulilah nebi maxamed raalli ahaanshihiisa canii aniga iga raali noqday waqabaltu rijlahu nebiga lugtiisaan dhunkaday fi rikaabi kooraha uma altafata ilaya waa soo milcsaday faqaala wuxuu yidhi akhii kani waa walaalka la camrii baan ku dhaartay la khaaliqu camri noloshayda allaha abuuray hadday dhaartaa nebiga keliya u bannaadnayna waa la mid taqadam hormaroo fadaarib garac gaalada alhabadku waxaa waxay kicisay ama holcisay kelimaatu rasuul nebiga kelimaadkiisii salawaatullahi caleyh xamaasatii xamaasadaydii baa siyaaday fa xamaltu cala lmushrikiina gaaladii baan isku xambaaray xamlatan isku xambaaroo azaalat hum ka zuulisay can mawaadici meelihii saldhigyadooda ah ay joogeen wa xamala maci lmuslimuuna waaya waxamala waa waa is manaha waa isxambaareen maciya macayga almuslimuuna muslimiinta kale xataa daradnaahum ilaa gaalada ka erinay qadra farsakan hal farsa qadarkiis wa faraqnaahum aan u kala geynay fii kulli wejhin dhinac kas ay u kala carareen dalla abu sufyaan ibnu xaaris wuxuu ahaaday mundu xunayn laga soo bilaabo yancamu mid ku raaxaysanaya bijamiili ridaan nabiyi sal lla alay slm nebi maxamed raalli ahaanshihiisa quruxdeeda canhu isaga ka raalli noqday wayascadu mid ku liibaanaya bikariimi suxbati nebiga saaxiibnimadiisa wanaaggeeda walaakinahu abu sufyaan lam yarfac ma kor yeelin nadarahu indhihiisa ilayhi nebiga abaddan weligeed walam yusha- yushabid yushabit ayt wathaaba walam yuthabbit basarahu waayo ma sugin basarahu araggiisa fii wejhi nebiga wejigiisa xayaan min xishoodoo ka xishoonayo wa khajalan yaxyax min maadiihi wixiisi tegey oo la yaxyaxayo macahu maciisa wuxuu nebiga maciisa samayn jiray yaxyaxu ka yaxyaxsan yahay nebiga indhaha kama buuxsan karin abu sufyaan toosuma fiirin karin waqad jacala abu sufyaan wuxuu gudagalay yacadu inuu qaniinayo banaana nadami qoomamada yaa iyo shallaytada xubnaheeda muxuu u qoomamaysanyahy calal ayaami maalmaha asuudi madoobaa maalin madoob ma jidha maalin taariikh xun bay ahay allatii maalmahaasoo qadaaha uu ku soo qaatay fi ljaahiliyati jaahiliya maalmahaasuu ugu tiiraanyoonaya maxjuuban xaalu yahay mid la xijaabay maalmaha can nuurillahi ilahi nuurkiisa maxruuman xaalu yahay mid laga hojiyey min kitaabi ilahi kitaabkiisa faakabba maalmahaas u qoomamoodo dee qoomamo ka bacdiga hadda qoomamadii ka bax muxuu sameeyey faakabba cala alqur'aani qur-aankii buu ku dul foorasay leylahu wa nahaarahu habeeniya maalinba yatluu xaalu akhrinaayo aayaatihi qur-aanka aayaatiisa wayatafaqahu isagoo fahmaya fii axkaamihi qur-aanka axkaamtiisa ayb wayatamalaa isagoo ku raaxaysanaya min cidaati qur-aanka wacdiyaashiisa wa acrada can idunyaa adduunyadii wuxuu ka jeensaday iyo wasaharatihaa birbirkeeda wa aqbala cala llaahi wuu la qaabilay bikulli jaarixatin xubin kastoo min jawaarix xubnihiisa ka mid xataa ina rasuula salawaat ullaahi wasalaamu caley nebigu ra'aahu waa arka abu sufyaan daata maratin mar mararka ka mid a yadkhulu masjida xaalow masaajidka gelayo faqaala licaaisha nebigu ku yidhi radi allahu canha atadriina ma taqaanaa man haadaaga ninkaa kumuu yahay yaa caaisha caaisha ninka masaajidka sii galaya ma garanaysaa qaala wuxuu tiri laa maya yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi inahu ninkaas ibnu cami waa in adeerkay abu sufyaan binu xaaris undirii fiiri inahu isagu awalu man qofkan ugu horeeya weeye yadkhulu masjida masaajidka gelaya wa aakhiru man qofkan ugu dambeeya weeye yakhruju minhu ka soo baxaya walaa yufaariqu basaru araggiisuna ma faaruqayo basaruhu shiraaka nacli kabtiisa indhasheeda suunkeeda hoos buu saa ugu jeedaa hoos buu saa u fiirinaya hanuun baa ilaahaysi walamaa laxiqa rasuul nabigu markuu haleelay salawaat ullahi wasalaamu caleyh birafiiqila calaa xasina waa u tiiraanyooday nebigu calayhi mada nebigu markuu dhintay xasina abu xasina waa tiiraanyoodaa faacilku waa dambeeya calayhi nebiga dhimashadiisa waxaa la tiiraanyooday abu sufyaan bnu alxaaris xusnal ummi hooyo tiiraanyadeed calaa waxiidihaa wiilkeeda keliya curadka ay u tiiraanyootay alwaxiid waa madiga curadka ah wa bakaahu nebigu waa ooyey bukaa alxabiibi xabiib oohinti calaa xabiibihi xabiibkiisa kale u ooya xabiib warafaahu waay wuxuu ku ammaanay oo ugu khabargeyri warramay khabargeyraarin baa la iska dheshay biqasiidatin oo min qurarilmaraa fii ka mid a kuwa layskugu baroordiiqo ama layskugu tiriyo kuwa ugu iftiinka badan fasidaasoo tafiidu burqanaysa lawcatan hilow iyo washujuunan tiraanyo wataduubu dhaqaaqaysa xashratan wa aniina way xasratan soo ma qoomamo iyo wa aniinan tah faqaala wuxuu yidhi qasidadii waata abu sufyaan أرغت فبات الليل لا يزول والليل أخي المصيبة فيه ضول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول إلى آخر الأبيات ariqtu waa soo jeeday hurdala-aan fabaata leyli hameenkeyga wuxuu ahday laa yazuulu mid aan masuulayno dhammaanayn waay abu sufyaan baa waleylu akhil musiiba sideedaba musiibo nin uu walaala hameenkiisu fiihi duulun dherer baa ku sugan hameen musiiba qof haysato hameenkaasi waa hameen dherer musiibo wal- hameen yaa akhil musiiba musiibada walaalkeed hameenkiisu hameenka qofka dhibaatada hayso waa hameen dheer waa iscadani ilbukaaw oohintii iyo oo- ooydiina waa isaacidde musiibada inaan taxamulo bay igu kaalmaysa wadaaka arrinkaasina iyo dhibaatadaas iyo oohinta anigu aan marayo qaliilun waa mid yar fii maa haddii la dhinac dhigo shay usiibalmuslimuuna muslimiinta lagu asiibay bihi magab wadaaka kaasina fii maa kii dhexdiisa usiibalmuslimuuna muslimiinta lagu asiibay bihi isaga markii la dhinac dhigo qaliilun waa mid yar laqad cadumad waxaa weynaatay buu yidhi musiibatuna musiibada iyadu waa weynaatay tanna wajalad waa weynaatay waa isku mid cashiyata qiila galabtii la yidhi baa musiibadayadu weynaatay cashiyata qiila galabkii la yidhi qad qubida rasuul nebigu waa la qibdooda warkaasi galabkoona soo gaaray nebigu waa la qibdooday maalintii nala yidhi musiibadayadu waa weynaatay waay وأضحض أرضنا مما عراها تكاد بها جوانبها تميل فقد نلوى الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبريل واي وعيري وأضحت أرضنا دولك يا وحي نقطه ahaatay mimaa carahaa wixii asiibay liajlige carahaa wixii asiibay darti takaadu mid u dhowaanaysa bihaa buu qoray binaa baa ka fiican rag buusan u qorin horta ashcaartan oo dhan nusqooyinka qaar laakiin waxaan filayaa isku nusqa haysataan mala waa idin wada qoraya waayahay ardadayadii wixii ku dhacay darteed wixii u dhowaatay wixii ahaatay takaadu binaa iska dhex takaadu mid u dhowaanaysa miday u dhowaanayso binaahanaga jawaanibaha ardada dhinacyadeedu tamiilu inay nala liicliicdo dhibta dhacday dhulku waxaa moodaa inuu nala dhaqdhaqaaqayo nala liiqliiqanayo faqadnaa waxaan weynay ba yidhi alwaxyu waxyigii iyo watansiila soo dejintii fiinaa dhexdeeda ahay taasoo yaruuxu bixow la soo caraabayo wayaqduu la soo jermaadaya jibriilu nebiga mar haddoo dhintay ma jibriil baa waxay dambe noo keenay wadaaka kaasina xaqu maa kii kan ugu mudan weeye saalad calayhi ay la dareedho nufuusu naasi dadka nafafyaalkoodu aw karibat ay u dhowaato tasiilu inay la dareedho karibadii bimacnaa waxa weeyaan dhowaanshahayd wey qaaraba نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل نبي هو نبي نبي ونبي كان أها يجلو مد فإذا أشك شك عنا حاجة بما بو نوغا فيدي شك نوغا فيدي yuuxaa ilayhi nabiga loo waxyoonayo iyo wamaa yaquulu nabigu wuxuu dhahayo sunnadii ah waa qur-aanka iyo sunnadii iyo wixii loo waxyoonay wayahdina anagu waana hanuuninaya falaa naqshaa dalaalan cabs baadinimo kamaana baqayn calaynaa dushayada baadinimo kamaana baqayn warasuulu nabiguna lana anaga daliilun buu naha afaadimu faadimoy oo nebigu dhalay in jazicti haddaa argagaxdid fadaaki haddaan kaafka hoos dhigno kaasi cudurun cudurdaar weeye waa sax dhibaato laga argagaxo waa dhacdo haddaa argagaxdi lagula yaayo maayo walam tajzaci haddaadan argagixinna daaki iyana haddaa hoos dhigtid kaagaasi asabiilu weeye isagaa kaasaa wadda ah faqabru abiika sayidu kulli qabri faqabru abiik sayidu kulli qabri aabbaha qabrigiisu sayidu kulli qabrin qabri oo dhan isagaa u sayida wa fiihi qabrigaasna sayidunnaasi baa ah dadka oo dhan sayidkooda alrasuulu ee rasuulka ahaa waaya wa fii khilaafati alfaaruuq radia allaahu canhu xilligii sayid cumar axasa wuxuu dareemay abu sufyaan bidunuwi ajalihi cimrigiisii ajashiisii dhowaanshaheedii inuu dhammaaday faxafara linafsihi wuxuu u qoray qabrahu qabrigiis biyadayhi buuna ku qodo isagaa labadiisa gacnood qabri ku qotay walam yamda calaa daalika arrinkaa dushiisa ma tegin kayru alaaata ayaamin saddex maalmood wax ka badan xataa xadarathu lwafaatu ilaa dhimashadii ku soo xaadirtay kaannahu waxaa moodaa abu sufyaan maca almowti dhimashada maceeda calaa micaadin ballan inay wixii kala xirnayd inuu dhimashada ballan la lahaa saddex beri markuu qabrigu u qodan yahay waaba dhintay faltafata ilaa zawjatii intuusan dhiman xaaskiisii iyo wa awlaadihi iyo wa ahlihi buu fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi laa tabkuu calaya ha iisoo boynina ilinta indhahaabaa la ogolyahay qaylada iyo baroordiiqda lama ogolo fawallaahi maa tacallaqtu waay inaanan ku dhegin aanan samayn bikhadiatin gef mundu aslamtu aan islaamo laga soo bilaabo ilaa maalintaan islaamay ilaa maanta dembi ma samayn marka waxaba iigu oydaanba ma jiro qof janno yaa rajaynayaanah waayo nebiguna haddee waa waa dhallinyarada jannada sayidkoodii wey marka maxaaba qofkan meel fiican ba tg ilaah baa ka waday baa la dhahaya hadduu mar ahlu khayr uma faadat way socotay ruuxuhu daahiratu ruuxdiisii daahirada ahayd fasallaa calayhi janaasada waxaa ku dul tukaday alfaaruuqu cumar alfaaruuq ridwaan ullaahi calayh waxasina waa u murugay cumar lifaqdihi waayidiis huwa sayid cumar iyo wasaxaabatu lkiraamu saxaabadii wanaagsanaaba waa u tiraanyoodeen wacadduu waxay ku tiriyeen mowtahu dhimashadiisa abu sufyaan rus-an musiibo jalalan weyn xalla ku degey musiibo weyn oo xalla ku degey ya bilislaami iyo waahli islaamka iyo dadkiisaba ee gabadhii markii dagaalku dhacayoo iyada iyo ninkeedii iyo wiilkeedii iyo waxaasoo dhan ay ku dhinteen aabbaheediiyo waxay tiri horta nebi maxamed ma nool yahay ha bes kullu musiibatin cindahu jalal waay musiibo kastoo yaa nebiga gadaashi dhacday nebiga mar hadduu nool yahay wixii kaleo dhan waa wax laga kaban karay wallahu subxana wa tacala alam sawa